barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinka oo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
ramadaan mubaarak dhegaystayaal waa axad bisha juunna waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jireedi kala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudi ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan kaga hadlayno qodobo ay ka mid yihiin dhallinyaro isu xilqaantay afurinta danyarta mashaariicdaan qabanno ramadaanta waxaa ka mid ah iftaar saa'imka oo maalmo macayana aan een, iskugu imanno oon samayno een, meals amba een, een, cunto een, ay ku afuraan een, masaakiinta markaa dhowr meelood baan u qaybinaa oo ay ka mid tahay een, daftarka weyn iyo xarunta naafada sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a warbixin aan ku eegayno sidee caanaha geel looga isticmaalaa magaalada laascaanood xilligan ramadaanta
maya gorarka ugu dhammaada had u dhammaada
qaar ka mida dadweynaha magaalada laascanood ayaa v o a waxay wax ka weydiisay isticmaalka caanaha geela iyo sida ay u isticmaalaan xilliga rabadaanta ee ay kaga duwan tahay xilliyada kale
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warka caalamka dalka biljam ayaa qaaday tallaabooyin weyn oo dhinaca ammaanka ah iyo xeerar iyada oo sheegtay isagoo sheegay dalkaasi in ay dacwado ku soo oogayaan saddex qof oo looga shaki qabo dhaqdhaqaaq argagixiso gelinkii dambe ee maalintii sabtida saacada kadib markii golaha amniga qaranka ay yeesheen kulan ay dib ugu eegayaan caddaynta isa soo taraysa ee weerar xilli dhow dhaca dhici kara ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in biljam ay siduu hadalka u yiri si weyn feejignaan ugu jiri doonto saacad saacad laakiin aanay jirin caddaymo weyn oo la xiriira cayaartii dalka biljam ee tartanka kubadda cagta ee qaaradda yurub ee maalintii sabtida taasoo ay dadka qaar cabsi ka qabeen in fallaagooyin ay soo bartilmaameedsadaan cayaartaasi shirkadda diyaaradaha ee saldhigeedu yahay dalkan maraykanka ee boyn ayaa heshiis la gaadhay dalka iiraan in ay ka iibiso ilaa boqol diyaaradood oo nooca rakaabka ah mas-uuliyiinta hay-adda duulimaadka ee iiraan oo warkan laga soo xigtay ayaa intaas raaciyey in heshiiskani ka mid yahay saddex heshiis oo kala duwan oo iiraan ay la gashay shirkadaha reer galbeedka ee soo saara diyaaradaha taas oo ay filayaan in ay ka iibsadaan ilaa laba boqol oo diyaaradood kadib markii maraykanka uu cunuqabataynta dhaqaale ka qaaday dalkaas bishii janawari cali cabdizaade oo ah madaxa duulimaadyada rayidka ah ee dalkaas ayaa sheegay in dalkoodu uu leeyahay ilaa laba boqol iyo konton diyaaradood taas oo ay filayaan in laba boqol iyo soddon ka mid ah inay beddelaan boyn ayaa ilaa hadda oggolaansho ka sugaysa wasaaradda maaliyadda ee dalkan maraykanka waxaana heshiiskan kala iibsiga diyaaraduhu uu xaddigoodu gaadhayaa ama uu ku kacayaa lacag dhan ilaa toddoba iyo toban bilyan oo dollar bishii janawari waxaa heshiis kan la mid ah ay iiraan la gaadhay shirkadda airbus ee laga leeyahay qaaradda yurub iyada oo ka dalbatay ilaa boqol iyo siddeed iyo toban diyaaradood has- hase yeeshee heshi- heshiiskaas laftigiisu wuxuu oggolaansho ka sugaya wasaaradda maaliyadda ee maraykanka
duhur wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaad waliba barnaamijkan dhallinyarada maanta waxaad ku maqashaan maalinta axadda ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka ismaaciil xuseen farjar oo soo diyaariyey ayaa stuudiyaha la fadhiya ismaaciil caashay xilligii ramadaanteenu ku jiraa ramadaan mubaarak ramadaan ramadaan mubaarak Een, waxaa jira xiliyadan oo kale een, dhaqdhaqaaq baa dhallinyaradu samaysaa marka marba waxaan ku eegnaa barnaamijkan waxyaabaha ay dhallinyaradu la yimaadaan aad iyo aad marka xilligan oo kale waxaa jira dhalinyaro kala duwan oo isu abaabula inay danyarta afuriyaan dadka kale danyartaa dadka danyarta aan heli karin waxay ku afuraan marka la gaaro xilliga afurka sidaas wey waa gartay weli waxyaaba xiisaha leh ee dhalinyaradani ay dad badan kaga duwantay waxaa ka mid ah markaad baraha isgaadhsiinta bulshadoo kale aynu isticmaalayno ha waynu ku sheekaysana aad iyo aad aad baa looga buuxaa weliba aad baa looga buuxaa oo uma baahnid in albaabadii ku garaacdo oo dadkii taleefano ku garaacdo adaa iska fadhiyaad aad shaqayn kartaa marka iyagu xaggan waxay u isticmaalaan inay dhallinyarada isgaranayeen qurbaha ku nooleed meelaha ku nooleed ee xoogaa yaro ladnayd inay yidhaahdaan warya alla waxsiiyo dadkan wax ku tabarucaya wax uun haa marka muddaa ismaaciil oo la hadal hayay in een, shabakadahan isgaarsiinta ee bulshada ku wada jirto in dad fara badan ay qaabo khaldan uga faa'iidaystaan ama u adeegsadaan marka muddaa waxaa la hadal hayay shabakadahan isgaarsiinta siyaabo kale oo wanaagsanaa looga faa'iidaysan karaaye bal dhinacaas maad eegtaa marka hadda way bilaabatay marka sidaa hadda qiyaasooyin.
way bilaabantay marka een, wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa waraysi wuxuu la yeeshay yuusuf maxamed aadan iyo farxa cabdiraxmaan yuusuf oo xubno ka ah ururka mutadawiciinta ee somalilan life makers
bismi illaahi raxmaan raxiim horta waad ku mahadsan tahay een, fursaddan aadna siisay ee qaaliga ah Een, waxaa nagu dheliyey haddaan oran karo waxaanu da- dareen inaynu dadkeena masaakiinta wax u qaban karno mar haddaynu dhallinyarnahay een, weli xoogii dhalin- dhal- dhallinyarnimo inagu jiro waxaan markaa door bidnay xaggaynu maqaaxyo iska fadhiisan lahayn oo iska sheekayn lahayn ama waxyaabo een, aan habboonayn samayn lahayn in dhallinyarteenu ay isugu tagto wax een, wixii een, een masaakiin ee wax loo qaban karo in loo qabto hadduu ilaahay idmo marka qof walba calaa karaankiisa marka horta dareen noocaasa nugu leliyay way xilmaad bilowdeen sanadka ama waqtigaad bilowdeen waa xilligeeda ahayd waxaanu bilownay labada kun iyo labayo tobankii juun marka hadda waa sanadkii shanaad baa waad ku jirtaa ama shan sanadood ah alxamdulilah sanadkii shanaad baanu ku dhex jirnay alxamdulilah Way. aad baad umahadsan tahay haddaan farxow dhiibo een eh, maxaad qabataan imanka tusaale ahaan oo kale waxaa laga yaabaa dee in bulshadu ay ay isweydiiyaan een maxay qabtaan een maxaad qabataan xilligan oo kale bisha barakarsan rabadaan horta een, aad baad umahadsan tahay een, talabaadna een, mashaariicdaan qabanno ramadaanta waxaa ka mid ah iftaar saa'imka oo maalmo macayana aan een, iskugu imanno oon sameyno een, meals amba een, een, cunto ay ay ku afuraan ee, masaakiinta marka dhowr meelood baan u qaybinaa oo ay ka mid tahay een, daftarka weyn iyo xarunta naafada Ee, waxaa ka mid ah ee, masaakiinta suuqa joogta Ee, waxaa ka mid ah een, een, shadhaweyta waxaan tagnay een, ee, kaamkan ee, maxamed mooge marka alxamdulilah ilaa iyo maanta waxay noqotay een, dadkii aan afurnay laba kun iyo een, iyo dheeraad Ee, marka ilaah baa iska laba kun iyo dheeraad ma hal maalin baa mise waa guud ahaan marka la isu geeyey imanka intaan bishan ay socotay imaka intan waxaan sameynay laba cisho marka labadii cisho markaa laisku daro waxay noqotay ilaa iyo laba kun iyo dheeraad Een, sidoo heshaan dhaqaale dhaqaale xaggeed ka keentaan horta ta koobaad annaga iska ururina Ee, markaan iska ururino een, dhalinyaro badan oo dibadaha ku maqan ayaan een, xagga social mediada ayaan ka codsanaa inay donation sameeyaan Een, intii aan garanaynon waan ka ururinaa laakiin een, qof macayana kugu idhaahdo intaasuuna siiyaa mar kasta sanad kasta ma jirto Ee, laakiin waa dhalinyaro iyo een, macaarifiyo saan isku naqaano iyo xagga social media Een, waxaa jira dhalinyarada ee ka mid a dhalinyarada een, camalkan jecel amaba si khayriya ama een, een, sadaq ahaan u bixsanaya iyo weliba idinka gudihiina dhaqaalaha unba halkaasuma ka yimaadaa baad ujeedaa haa badanka xaggaasunbuu ka yimaadaa Een, xagga donationka ee, dadka dibadda een, een jooga meeshii doonaya joogaan way noo soo diraan marka accountyada aan dhignay social media unbay nagu soo diraan badanka yuusuf markaynu leenahay een, eh, waxaa la samaynayaa la afurinaya dadkii saa'imiinta ahaa ama soomanaa islamarkaana u baahnaa aan helaynin Een, eh, dee waa camal aad u wanaagsan islamarkaana dee dadku aad bay u tiro badan yihiin si aad ku doorataan dadkaad u geynaysaan ama aad siinaysaan inta badan waxaanu eegnaa dadka ugu baahida badan een, aynu categories ugu qaybinaa waxaan isla waxaa jira dad mar walba afur hela ama cid een, ka dambeysa ama taageerta oo sanad kasta ama door kasta ramadaan wax la siiyo iyo dad la ilaaway oo aad moodid in attention fara badan aan la siin waxaa ka mid ah tusaale ahaan xaruntan dadka naafada ah oo door kasta aynu intaynu kari karno wax badan ku caawino xagga afurka iftaar saayimka iyo xagga eh, kasutar ciid oo dharkii ciidaynu u qaybinaa ubadkay dhaleen kuwaasoo kale cid hay-ad eh, caawisa ma jirto cid danaysa badana ma jirto intaynu ognahay Eh, marka kuwaas in horta attentionka saarnaa waxaa kaloo ka mid ah een, bukaanka jiifa een, dhakhtarka weyn oo waad ogtahay dadka dhakhtarka weyn badna waararka f- jiifa xaaladooda way iska een, een, ilaahay u sahlo marka kuwaana laftirkooda waynu siinaa masaakiinta suuqa ka dabarsanaysa laftirkooda gawaadhi baan u dirnaa oo xaggaa u qaybisaa meelaha kalena loogu tilmaamo ama asxaabta iyadu noo tilmaanto ay tiraahdo qoladaas ama eryadaas waxbay u baahan tahayna xaggana waynu geynaa yaa ka shaqeeya imankoo kale shaqada yaa qabta ma idinkunba qabta mise shaqaalaha jirta iyagana aad qabsataan farxa Een, waan wa- waan wada qabanaa Een, horta inta een, bilowga iskugu timaadaa in saddexda een, afar xubnoodbaa een, shaqada asaasiga sameeya oo waxay tahay een, cuntooyinkii aan qaybinaynay qoladii soo iibinaysay ay soo qaadisay markaa meel baan iskugu imanaa xagga alaabta ma dhignay een, dhalinyartii aan xagga social mediaha ka imanaya ayaa noogu imaada xagga marka markaan isugu imano een, cuntadii bax kasta waan ugu ridaynaa markaan ugu ridno waa la xidhxidhaya marka la xidhxidho een, haddana gaariyaashii baa la saraya anden waa la qaybinaya marka dhalinyarta volunteerska noo imaado unbaa nala shaqeysa laakiin cid shaqaalo dee lacag siiyo nala shaqeysa ma jirto waa volunteerska un waa yuusuf si weliba halkaas waxaan ku dari lahaa dhalinyar een, qaar gudaha een, wadanka jooga qaar markay sidaa dibadda uga yimaadeen fasaxoodii ramadaan xaggan kusoo qaata isla markiiba the next day noo yimaada marka dhalinyartu meel meel qaar baa gibilay nooga yimaada qaar baa boorama nooga yimaada inta ay- inay shaqeeyaan kadib iska noqdaan marka waxaan ku faraxsannahay da- dareenkii dhalinyarta een, galay in iskooda ay wax qabsan karaan iyagoon cid mucaawamo dibadeed ama cid ku taageerta aanay helin taa laftirkeeda waxaan u- u haystan in guul tahay waayo ka dhalinyar ahaan een, waxaa laga yaabaa de inay jiraan dad badan oo ilaahay wax siiyey oo maalqabeena amaba qaar de dhaqaale kala duwan haysta een, isla markaana de ku nool wadankii ka dhalinyar ahaan aad camalkan qabataan ad iyaku isugu xilsaartaan aad sanad kasta ururisaan dhaqaale jeebkiina ka ururisaan isla markaana aad dadka masaakiintaa siisaan se dareemaysaa inaad camalka aad ku jirtaan aad wadaan wallaahi waxaan kolal kale waa dareenka ugu farxadda badan ee horta beriyaha abidna soo maray waayo waxaad dareemaysa inaad adigu awooddaadii iyo kartidaadii aad qof kale oo baahan oon awooddaadii iyo kartidaada lahayn aad wax u qabatay oo ta koobaad waa bishii barkaysnayd ee ramadaan oo qofku waa inuu eh, afcaasha khayriga inuu badsado talabaad waxaad ka sadaqadaysanaysaa eh, hantidaadii xoogaagii caafimaadkaagii marka dareen aada u fiican oo waxaan waxaan ku tilmaa tusaale ahaan ku siin karaa maalintii koobaad ee afurka aynu sameynay 2012 june eh, waxaan aaminsannahay ducadii qofkii ugu horreeyay ee soomanaa in afurka siinay inaynu ilaa hadda ducadaas ay socoto oo albaab kastoo naga xidhanba ilaahay uu noogu furo ducadii berigii aynu ku bilowno marka keligeegun maaha dhalinyar kasta oo volunteer noo timaado oo naga tagta waxay yidhahdeen wax weyn baad nagu soo kordhiseen marka dareenkan ah in volunteerism ama mutadawicnimada ama iska wax u qabsado u qa- in iska wax loo qabsado ayn doonay in waddanka kusoo celino
farxaye horta habeenka si fiican baan u seexanaa alxamdulilah Een, because een, qofku markuu wax khayriya sameeyo oo een, naftiisa kasoo baxdo aniga cid u dirin yani isagaa eh, isku xilsaaray Een, ma dareemayo een, tacabka iyo iyo iyo kulaylka imka annagoo sooman waxaan kacaynaa meelaha lixdii aroornimo si aan alaabtii usoo iibno iskugu imano meel keliya marka ilaa iyo markaan een, afurka in yar ka hor ayaan kala dareennaa marmarna xataa waxay nagu noqotay inaan wada afurno meeshii anagoo een, qaybinayna dee afurkii dee nalagu eedaamo marka anagoo waxaasoo dhan dareemayna daalkii haddana waxaad arkaysaa volunteerskii oo dhan wada qoslaya cid is- yani isku xanaaqaysa oo dee la kacaloonaya ma jirto waa la isku wada qoslaya waa la wada sheekeynaya yani ma dareemaysid waxan inaa wax lagu khasbay qof walba in iskii buu imid lama dirin marka markuu qofku intaa sameeyo een, wuxuu dareemayaa een, barakaadka een, een, een, ducadii dadka wuxuu dareemayaa markiiba dee inuu wax iska bedelay marka kolley khayr mooyaane dee wax een, shara nagama soo galo alxamdulilah way gabagabada marka haddaan id weydiiyo een, eh, maxaad soo jeedin lahayd dhalinyaro kala duwan baa jiro dunida daca- dacaladeeda ku nool ama qaarkood ay jeclaan lahaayeenba inay ka qayb qaataan een, ficilkan oo kale maxaad soo jeedin lahayd horta waa- waata koobaada waxaan usoo jeedin lahaa in ay wakhtigooda ka faa'iidaystaan intay dhalinyar yihiin ka faa'iidaystaan intay caafimaad qabaan ka faa'iidaystaan waayo qayrkood waxay waxay sugayaan jaanisyo la mid ah jaaniskii qofku hayo marka waata koobaada wakhtiga ka faa'iidaysta een isu- meel isugu kaalaya dadka een, wax u qabtaa intaad intaad kari kartid waayo adduunyadan iminka een, een, waa maalmo marka qofku inuu wakhtigiisa iyo camalkiisa ka faa'iidaysto weya Ay, farax maxaad soo jeedin lahayd farax wax badan kuma kordhinaya laakiin wax kaliyaan odhanaya sheekadu maaha maalin kasta kaalay waa only waa few hours waqti kaama qaadanayso waa dhowr saacadood Een, wax badanna waad helaysaa dad ba- dad fiican baad isbaran doontaan Een, waxaad helaysaan ajir baad helaysaan ducaad helaysaan marka wax badan kaa qaadan mayso dad badan baa yara dheelsanaya oo oranaya labaa duhuro waa kulay lama bixi karo laakiin anuu garantii baa idiin sheegayaa albaabkaa markaasaa uga soo baxdid waa alla wixii kugu darayay wuu kaa baxaya you will feel yani waxaad dareemaysaa dareen fiican oo wadwadi ilaa iyo intaad aan kala dhammaynayno waxaad dareemaysaa in- in power amba in awood aya awood ba ayaa ayaa kugu soo kordhido kuwaasi waxay kala ahaayeen yuusuf maxamed aadan iyo farxiya cabdiraxmaan ama farxa cabdiraxmaan yuusuf oo xubno ka ah ururka mutadawiciinta ee somalilan life makers waxay magaalada hargeysa ugu warramayeen wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwa caashay dhinac kale haddayna eegno waxaa jira ramadaan baa lagu jiraa weli ramadaantii baynu ka hadlaynaa aad iyo aad bisha rabdaan baa lagu jira ilaahay barakadeeda hana siiyo khayrkeeda ismaaciil Aamin, waa aamin.
bil aad u wanaagsan oo ilaahay noo hadiyey aad baadna u ducaysaayo dee salaamahana oo adiga aad u dacan jire Marka- marka ubad badan mar haddaad u ducaysay Ah, ducadu weli waxbaa kaaga hadhay caashay aqbalkan ilaah baaya aqbalka la ilaabayo waana ramadaane Een, dhinaca kale markaynu eegno een, ramadaanta afurka maxaad ku taqaani afurka Ha.
de in la horta afuro halkan maxaad ku afurtaa Halkan.
halkan ka bilaawo halkan ismaaciilo horta looma afuro markaan aniga iska hadlo uma afuro sidii markaan afrika joogaan u afuri jiray Haya.
afrika marka la joogo waxaan xasuustaa duhurkii ama barqadii in lasoo bilaabi jirin afurka uun la diyaariyo Haya.
oo intaas halkaas sambuusihii halkaas marba dhinac dhinac walba wax laga samayn jiray Haya.
halkan laakiin cunadu way ka sakran tahay sidii hore Haya.
oo cunada badan dhan waad iska ilaalinaysaa adoo hawshii baad ka eegtay hawshi baan ka fiiriyey marka cunno yaroo fudud timir yar iyo wax yar yar baa layska cunaa halkani saambusi ma oo cunta cunadii sambuusaha waa cunaa Haya, haya. xaggaa lagu sameeya soon bilaa sambuus waxaa la yidhahdaa waaba soonkii maba soo carfinba weli xaggaa lagu sameeya xaafadaha lagu samaystaa xagee kale lagu sameeya ismaaciil Haya. marka isagoo diyaarsan baa la keenaya miya tama ma- maya een, tusaale oo kale sambuusaha marka la sameynayo waxyaabaha hawsha qaybteeda ugu badan waa sida loo diyaariyo foolyada foolyada Hay.
waa waa burka yaree lagu dubo sambuusaha halkaa marka isagii oo diyaarsan baad soo iibsanaysaa Een, hilibkii waa la shiidan jiray marka la joogo caradii halkan isagoo shiidan aad soo iibsanaysaa wixii hawshoo diyaarsan lacale Hawshii oo diyaara basashii eh, midida lagu jari jiray wax yaroo kuu jarjaraya marka way fududdahay halkani caashay haddaba een, waxbaa kusoo kordhay oo hadeer xilliga ramadaanta oo kale Ah.
horta inkastoo qaraha iyo waxanba xaggana waa laga helaa waa qarahana iyo rabdaantana way is wataan waxbaa jirta kaa maqan hay caani geela caana geel geel ma lagu dhaqdaa ma tiraada horta halkan
aagan waxaan filayaa een, gobollada qaybtood baan maqlayay in meelaha qaarkood ugu yar dhowdahay waa kuwa australia ku xiga ee, ee, waa gobolada halkaas xiga caanaha dhinacaasuu ka soo galo Haye.
laakiin shaladaasa ugu dambeysay waxaan arkay dukaan lagu iibiyey hilibka geela hilibka geela hilib geela dukaan lagu iibiyaan shaladaa soo arkay waad tilmaami doontaa magaalada laascaanood waxaa jira xilligan ramadaanta in si weyn looga isticmaalo xilligan ramadaanta een, dhinaca caanaha geela Ca- oo rabadaanta soo lama lahayn caanaha geela waa laska ilaaliya Waa daw- waxyaabaha.
waa dawo Ay, waa dawo caanaha geelu aad iyo aad inta inta intaasaa lagu deenaya caashay Intaas- intaasaan mara ka ah marka dhalinyaro kala duwan baaba ka ganacsada markaa meherad ay dhalinyaradaasi caanaha ku iibiyaan baa wariyaha v o a laascaanood intuu booqday buu la sheekaystay qaar ka mid a dhalinyarada uu- iyagoo welibana caanin shubaya shalaalalax shalaalalax shalaalalax Hay, iyagoo Marka waraa dhaya- caana- iyagoo ciira iyagoo garoora Inna lillaah. cabdikariin olol baan u dhaafaya warbixinta
maya gorarka ugu dhammaada hadu dhammaada
qaar ka mida dadweynaha magaalada laascanood ayaa v o a waxay wax ka weydiisay isticmaalka caanaha geela iyo sida ay u isticmaalaan xilliga rabadaanta ay kaga duwan tahay xilliyada kale Een, adoo magacaa ku bilaabaya hadda caanaad gadanaysaa bal iga waran
Eh, bismi illaahi raxmaan raxiim ciwo cumar baa la yidhaahdaa mar haddaanu nahay eh, reer waqooyi caanaha geelu meel weyn bay noogu jiraan waan ku suxurannaa oo suxuurtaanu een, cabnaa haddaan helayno wax kalaba maana cuninba
Een, xilliyada een, kale miyay ka duwan tahay markaa isticmaalka sidaa u isticmaalaysa hadda waxaan aragnaa suuqii caanaha ay aada ugu yaryihiin dadkii oo dhan oo caagada iyo joogagsita oo isticmaalkii raadinaya bal ka waran xilliga eh, ramadaanta aad bay ugu ugu badan tahay cabidda caanuhu maxaa yeelay waa waa cunto fudud Eh, qofkuna xilligaas markuu habeenkii wax cunay oo oo haddana qade suxuurtay haddana wuxuu u baahan yahay wax fudud oo uu cabo marka ramadaanta caanaha cabitaankeedu aad baa loo badsadaa
ka warra adiga hadda imisad qaadatayna
anugu laba koon baan wataa adeerto oo waa waa saddex doolar weeye ilaahay baa noo jebiyey ugu mahadnaqaynaa ilaahay inoo noo sahlay oo xilliga guugan ugu beegay rabadaanta noo beegay aad baan aad iyo aad aad iyo aad caanaha geelo xilliga rabaanta haddii caana geela waayo arrintu waa adkaanaysaa Dee mar- idinkaa mudan idinkaa mudan sidoo kale dadka caanaha geela iibsada xilliga rabadaanta gudaha magaalada laascanood ayaa waxay si weyn u aaminsan yihiin in ay tahay hannaan dhaqan ah mid ka mid a dadka aan kula kulmay magaalada laascanood oo xilligaasi iibsanaya caano ayaa sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha isaguna uu sida weyn u daneeyo bismillahi raxmaan raxiim aniga axmed salaamaan maxamuud baa la yidhaahdaa waxaan ka mid ahay bableeshinka ku nool magaalada laascanood waxaan kale oo ku jiraa dadka caanaha geela aad u isticmaala Een, caanuhu waxyaabaha aad iyo aad loogu xusuusto waxaa ka mid ah erayadii dadkii hore ay isticmaali jireen oo ah cadiya caano Ee, waa arrin aad iyo aad ummadda soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan ay ugu dheganaayeen oo ay ku noolaayeen aad iyo aad baan u jecelnahay inaan cabno caanaha Een, runtii waxaad ii sheegtay inaad caanaha geela si weyn u jeceshahay iibsigoodana aad iibsato xilliga rabadaantana aad si wacan u isticmaasho maxaad dareentaa markaa cabistooda iyo waxyaabaha dareento oo sida weyn aad u jeclaysata maxaa ka mid ah wallaahi wax badan baan dareemaa jirka oo dhan baan qabow ka dareemaa Ee, nolosha oo dhan baa habin noqota wax badan baanu dareemaa oo jirka raaxa gelinaya baan dareemaa caanaha gela markaan caanaha gela cabo marka waxaad ku xisaabtantaa inaad habeenkii oo kale aad iibsato oo aad caanihii gadato at least habeenkii inaan helo een, ilaa laba galaas ilaa saddex galaas waaban ka sii badin lahaaba aad iyo aad baan caanaha gela u jeclaa sidoo kale caanaha geela ayaa waxa uu ka midka yahay goobaha sida weyn loogu iibiyey magaalada laascanood xarun ay haystaan niman dhallinyaro ah oo lagu magacaabo xarunta caanaha geela ee soomaali weyn haddaba mid ka mida dhallinyarada xaruntaasi haysta ahna mulkiilaha xaruntaasi ayaa waxa uu nooga warramay bilaabaya sida uu iibiyey caanahaasi iyo faa'iidada iyo sida ay dadku uga iibsadaan iyo sida uu u helo
bismillaahi raxmaani raxiim anoo ah cabdikariin maxamuud ismaaciil waxaan ka ganacsadaa caanaha geela iyo lo-da waxaan kastomarya dad aad u fara badan oo reer laasacanood ah oo cid kastaba leh maalintii ugu isku celcelin waxaan iibiyaa boqol iyo konton galaas ilaa boqol iyo lixdan galaas oo isugu jira dhaykabax iyo dhe- iyo dhay caanaha waxaanu kaga hortagnaa magaalada kantarooladeeda gambadhe maxay tahay cajiin dad baa noo soo qaqabta kadibna bajaaj baan kaxaysanaa bajaajtaasaa ii keenta caanaha oo igu xidhan iyagaana soo fanisha dadkana waxaan ugu shubaa bacaha orjinaal oo adeer la sameeyey baan u shubaa qaarna joogagood iyo iyo dhiilahooday soo qaataan Een, markaa een, ma soo martay caana iibintan iyo een, marxalado kala duwan oo dadku aysan aadeedii ka gedan jirin maraad waxyar iibin jirteen maraad ku sigateen ba inaad iska daysaan bal ka waran qaababka een, ay soo martay ka ganacsigan caanaha kastomarka marxalado badan baa jira mar ay kugu fadhiisanayaan gebigooduba oo tallaagada aad iskaga haynaysaa way jiraan laakiin haddeer intii muddo ah oo dhowr bilood ah caanuhu fadhiisi ma lahaynoo tallaagada ma gelayno dadkii kastomarka ah ee faraha badnaa baa dee aad u soo badan marka ma jiraan si weyn ay dadku u isticmaalayaan oo gaadiidka iibsanayaan baan arkaynaa dadkii qurba joogtaha marka ma fahan dheeraada baa hadda iibka keenaysa inaad hesh- iibisaan maalintii oo kale dhowr boqol oo galaas haa dadkii baa fahmaya qaar baa telefoonka igu soo wacaya oo odhanaya cabdikariin miya haa waxaan u baahannahay eh, toban gala marka waxyaabaha een, een, een, een, had iyo jeer aad u baahan tihiin ee caanihiinna iyo ganacsigiinna kor u qaadi karaya maxaa ka mid ah wallaahi waxaan u baahannahay in weelashan joogaga ah ee haddeer gobollada kale laga bixiyo kale maxay tahay eh, sida bahlahan yarar ee ca- caanaha inta lagu shuba khasabadda yar leh oo haddii ay hayada naga caawin karaan waan isku dayay xitaa inaan iib ku raadiyo oo waan ku waayey iib wax iiba waan ku waayey marka laakiin gobollada waxaa laga sheegay puntland oo kale somaliland oo kale in laga bixiyo hay-ada ay dadka siiyaan oo joogaga iyo maqanas alaabta nadiiftaan na siisaa dee waanu heli lahayn iyo haddaanu iib ku heli lahayn labadaba cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood
barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaad la socoteen iyo ismaaciil xuseen farjar halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta tanna waa xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno wadankan mareykanka waxaa ka soconaya coba america oo dalal dhowr ay ka qayb galayaan waxaa samafaynalaha usoo gudbay dalalka argentina iyo jili kadib markii ay ka kala adkaadeen wadamada venezuela iyo mexico xulka dalkaasi argentina ayaa afar gool iyo gool kaga adkaaday xulka dalka venezuela kadib markii labada kooxood ay quaterfinalaha isaga hor yimaadeen ciyaar aada u xiiso badneyd oo la wada sugayey afarta gool waxaa u dhaliyay xulka dalka argentina gonzala iguain oo laba gool u dhaliyey iyo lionel messi eric lamela oo labada gool kale u dhaliyay xulka dalkaasi argentina sidoo kale mexico ayaa wejigaba xoogan kala kulantay xulka dalka chile kadib markii toddoba gooli waxba lagu xaaqay afar ka mid a toddobadaasi gool waxaa u dhaliyay xulka dalka chile eduardo fargas waxaana goolasha kale ka mid ahaa ciyaaryahanada dhaliyey ezon burch iyo alex sanchez sidaas oo ay tahay ayaa haddaba waxaa xulalkaasi jili iyo argentina oo samafaynalaha usoo gudbay ay marka la ciyaari doonaan wadamada mareykanka iyo colombia ko iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirno waxaa samafaynalaha dheeli doona wadamada mareykanka iyo argentin iyadoo colombia iyo jilina ay sidoo kale wada ballansan yihiin haddii dhinaca yurub aynu eegnana waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan coba euro waxaana markaa wada dheelay kooxaha iceland iyo hungary oo groupka f ku wada jiray gooli gool ay ku kala baxeen portugal iyo austria ayaa sidoo kale bareejo goola la-aana ku dhamaystay mar kale portugal waxa ay ku guuldaraysatay inay guul gaarto iyadoo islamar ahaantaasina cristian ronaldo uu doonayay inuu dhigo rikoor cusub oo ah in dhowr koob oo isku xiga oo koobkan iyo goolo dhaliyo ayaan u suuragelin markii laga qabtay markii uu khasaariyey rigoore xulka dalka portugal ay heleen gruubkaasi f waxaa hogaaminaya hungary oo afar dhibcood ka leh iceland iyo portugalna min laba dhibcood ayay leeyihiin austria oo bareejo la gashay portugalna waxay leedahay hal dhibcood dhegeystayaal kulamo kale ayaa la dheeli doonaa maanta iyadoo ay kooxuhu sidoo kale isku arki doonaan haddii aynu fiirinana romania waxay la ciyaari doontaa albania switzerland iyo france ayaa sidoo kale dheeli doona maanta sidoo kale waxaa la ciyaari doonaa dhegeystayaal haddaan idin xasuusiyo kulankii toddobaad ee n b a da dalka mareykanka oo faynalaha ay dheeli doonaan kooxaha cleveland cavaliers iyo golden state labada kooxood ayaa mid saddex kulan soo kala adkaaday waxaana kulankan uu yahay mid caawa lagu kala baxayo oo kooxdii guulaysataa ay qaadi doonto koobka cleveland cavaliers ayaa ka timid guuldarro saddex iyo hal ah mana jirin taariikhda koox intaasi ka timid oo koobka ku guulaysatay waxay doonaysaa inay rikoor cusub u dhigto n b a da dalka mareykanka dhegeystayaal xubintii cayaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaasi ciyaaraynala socodsiinayay dhegaystayaal idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaan kusoo gebagabanaynaa qhasiidadan soo socota caashacuud anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayna afarta kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
sajuudiyo salaada badi sonkiyo sakadaada dho subxaan rabbigaaga bari sajuudiyo salaada badi sonkiyo sakadaada dhoor adduunyada samaaha badi samaaha badi su'aasha khayaama iyo siraadeer baana sugay subanu nabiga ku sali adduunyada samaaha badi samaaha badi su'aasha khayaama iyo siraadeer baana sugay subanu nabiga ku sali
This program has come to you from the Voice of America, Washington.